kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha koob iyo labaatankii bisha noofembar macallimiinta soomaaliya ayaa gudaha iyo dibaddaba ku xusay maalinta macallinka soomaaliyeed gobolka ohaayo oo ka mid ah gobollada ay ku badan yihiin soomaalida maraykanka waxaa jira macallimiin dhowr ah oo u istaagay horumarinta luuqadda iyo dhaqanka soomaaliga islamarkaana garab istaagay da'yarta soomaalida macallimiintaasi waxaa ka mid ah brofesor maxamed saalax sheekh khaliif oo baraka ah jaamacadda ohio state ee magaalada colombus toddobaadkan ayuuna marti iigu yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan diiradda ku saari doonno sida ay macallimiinta soomaalida ee waqooyiga amerika ay ardada soomaaliyeed uga caawiyaan luuqadda soomaaliga brofesor maxamed saalax waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marka hore bal noo faahfaahi muhiimadda afafka ay leeyihiin gaar ahaan ahmiyadda luuqadda soomaaliga
bismillah nur waa la mahadsan tahay waxaan rabaa inaan kuu sheego ilaahay subxaanahu watacaala markuu basharkan abuuray wuxuu ummadaha siiyey luqo iyo afaf buu ilaahay siiyey subxaanahu watacaala qur-aankeena kariimkuuna ku xusaya wuxuu leeya wamin aayaatihi khalqu samaawaati waalard wakhtilaafu alsinatikum waalwaanukum ina fi dalika laaaayaatin lilcaalamiin ilaahay marka subxaanahu watacaala aayaadkiisa waxaa ka mid ah inuu dhulkii iyo samadii abuuray oo intaa aanu ku ekaanine ilaahay subxaana watacaala uu taa barbar dhigay dadka inuu yiri ma garanaysaa siiye luqad wakhtilaafu dadii luqadooda kala duwan yihin ilahay siiye subxana watacaala marka luqaddu waxay kamid tahay ama afku wuxuu kamid yahay waxyaabaha rabaaniga ah mucjisada ah ee ma garanaysaa ma garanaysaa ilaahay ma garanaysaa yani cajiiba kasikan dadkusiya kamid tahay dadkii u kala duwan laakiin ilaahay wuxuu leeyahay arrintaa waxaa og oo qura kuwa cilmigeeda iyo aqoontooda leh marka haddii aan taa ka imaado oo ma garanaysa xataa suuratul raxmaan markii qur-aanka uu ka hadlayo waxyaabahaas oo dhan ilaahay uu ku sheegay subxaanahu watacaala uu leeyahay bismi illahi raxmaan iraxiim arraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaana callamahu lbayaan ereygaa dambe albayaanka waxa weeye luqadaa looga daleeyay afka inta ilaahay bini aadamkii abuuri haddana af siiyey marka waa hibe ilaahay weeye afku marka waxaa laga yaabaa dadka soomaalidu luqada waa af carabiya afkeena waa af weeye soomaaligu marka muxuu ahmiy guud ahaan afkao dhanba muxuu ahmiy leeyahay nurow afku waxa weeye waa hidda sida weeye sida ay yidhahdaan soomaalida wuxuu sidaa sooyaalka iyo taariikhda ummadda soomaaliyeed dhaqanka ummadda soomaaliyeed ayuu afkeena hooyo sidaa waxaan ummad ku nahay haddaan nahay soomaali oo soomaali weynta iyo soomaalima laga hadlayo waa afkaa hooyo weeye marka afka qiimaha badan oo oo ballaaran buu leeyahay oo runtii loo baahan yahay in dowladaha iyo dadka hadda xukunkaha iyo waalidiinta iyo qof walba oo xilkas ah inay arrinta ayada ilgowna ay ku hayaan ayuu kamid yahay marka afafku ama afka soomaaliga wax la dhayalsan kara ma aha insha allahu wixii kalena waa sheegi doonaa insha allah waayahay marka soomaaliya marka loo kaco khubaradiinan waxaad mar walba ka digtaan in dayacaad badan ay luuqadii ku dhacday sanadihii lasoo dhaafay oo marka aad fiiriso qoraalada ay soo dhigayaan baraha bulshada dhalinyarada qaarkood aadanba akri karin oo marka af soomaaliga ma dhabbaa halista kusoo wajahan ee ay qaramada midoobe ka digtay
hanuro sidaan horta ogsoonahay waxa weeye luqadaha adduunka ama afafka iminka lagu hadlo waxay gaarayaan ilaa iyo toddoba kun boqol iyo toban iyo toddoba luqadood baa jirto waxaa la leeyahay marka qolooyinkan u n ta u qaabilsan arrimahan dhaqanka iyo luqadaha ay u qaabilsan oo loo yaqaano unesco waxay leeyihiin qarnigan hadda aan ku jirno dhammaadkiisa toddobada kun ee luqadood adduunka ka jirto half of them waa la waayi doonaa imagine waa toddoba kun iyo waxaa weeye boqol iyo xoogaa weeye half of them ama kala barkoodba way dhumi doonaan annaguna hadda marka luqadaha marka laga hadlayo hadda annaga teenna af soomaaliga oo ay tahay qof walboo soomaali ah damiir leh dhaqan leh kuna faanaya waxa uu yahay soomaalinimada waa afka ileene waxa weeye unesco waxay soo saartay taqriir maraan sii fogeyn oo ay anagu af soomaaligeena ku sheegtay inuu yahay luqadaha ugu socdaalka iyo safarka badan ee dhaqaaqay ee dabarka iyo xerkihii goostay mari walaal dhaqankeenna haddii geelu ama xoolaha dabarka goostaan wuxuu halis u yahay inuu dugaaga iyo xayawaanka ay cunaan sidaa darteed luqadii af soomaaliga runtii hadda ayadu way dhaqaaqday meelo badan bay tagtay waxayna waana baylah waxaa laga yaabaa markaasoo suurtagal ah haddii aan luqadii la dabarin oon la naaxinin oon lagu faanin oo aan ma garanaysaa wax la tirinoo la kobcinin waxaa suurtagal inuu dhaawac soo gaaro dhaawacaa soo gaarayna wuxuu sababi karaa in mustaqbalka ay kamid noqoto luqada soomaaliga haddaan ilaahay faraj noo feydin inay kamid kamid noqoto luqadaha laga deeriyo laleeyahay waxaaba laga yaabaa in ma garanaysaa ay faraha ka baxaan oo sidaas yaa laga yaabaa yaa laga yaabaa marka halkaa welwel badan baa ka jiro dadka naga naga arrimaha qiimeeyo xiiseeyo daba ordo welwel weyn baa naga haysto afkii hooye inuu dhaqaaqay qaaradaha gooyey intuu jiri karana ma garan karno laakiin welwel weyn baa arrintaa naga haysto waayahay marka mar haddii laga dayrinayo luqadii soomaaliga loo cabsi qabo tii ay ku hadlayeen soomaalidii dhulka hooyo aan u nimaano qurbaha marka waa sidee xaalka af soomaaliga qurbaha gaar ahaan caruurta halkan ku dhalatay ama iyagoo yar la keenay ama kuwa hadda maaragtay aadka u yaryar
lolo waxa weeye horta anigu waxaan macalin ahaa for the last twenty five year labaatan iyo shantii sano ugu dambeysay macalin baan ahaa waxaan ka warhayaa qoysaska soomaaliga ah ee degan north america ama ha ahaato maraykanka ama canada ha ahaato ama yuruba ha ahaato meelo badan baan ka hadlaayo maxaa lahaa meelo badan baan ka hadlaayo maar dad ka doonaa dhibaatada dadka soomaaliyeed ee soo galay wadamadan westernka gaar ahaan dhibaato aada iyo aada u weyn ayaa ka jirto da-yartii iyo waalidiintiina way kala dhaqaaqeen oo way isdeeyeen waxaan rabaa inaan arrintaa ayada aan maaragtay aan awo aan awoodda saaro marka dembigu maxaa weye cunuga yaa le mas-uuliyadda ma cunuga mase waxaa weye waalidka dhibka janaa wuxuu yahay haddii waalidka soomaaliga ah waa waalidka soomaaliga ah aabbaha iyo hooyada guriga joogo aanay qadarinin luqadoodii oo aanay qiimeynin oo aanay ma garanaysaa maxaaid magaceedii u heelanin walaal waxaa weeye cunugii isagu qiimaheeda ma garan karo marka waalidka markuu luqadii qadariyo ayuu cunugii ma garanaysaa luqadii baran karaya caruurtii baran karayaan haddiise waalidkii luqadii hooye aanu qadarinayno dhaqanka soomaalida for somehow ay kamid tahay waa dhibaatooyinka hadda noogu weyn waayba dadka soomaalida dhaqankooda iyo luqadooda aad bay u fudaystaan weliba gaaraan af soomaaliga iyo aad bay u fudaystaan marka haddii marka waa in waalidka soomaaliga ee qurbaha ku noole wadamadan reer galbeedka uu yimid walaal uu dareemo ahamiyadda ay luqadiisa leedahay iyo sida cunugiisa ay tahay waxyaabaha hadda ciyaalkii iyo maam iyo kala kaxeeyey waalidiintii waxaa kamid ah in luqadiiba qofka waalidkii aadan dhaqankaadii ugu cunugii ugu gudbin karinba oo lde lagu sheegi karin tii marka waxay keentay cunugii soomaaliga ahaa inuu afkii ku adkaado ilaa dhaq afkani waxaa lagu gudbaya waa hidisida weye iyo sooyaalka taariikhda ummadda lagu gudbayaa cunuga lagu sheegaa cunugii marka waxay noqotay inay dad kala tabcadaan ama iskuullaha laga tabcdo manhajkaas intaa ha tabcdo ama social media ha tabcdo waxay noqotay marka cunugii maxamed iyo caaisho oo garanaysa soomaali iyo waalidkii inay kala dhaqaaqaan oo cunugii dad kala beertaan waa dhibaatooyinka keena waaya cunugii ma garanaysaa inaan dambiye fara badan waxaan loo baahnayn oo galo waxyaabaha keenay kamid tahay marka aniga waxaan aaminsanahay carruurta annaga aan dhalnay annaga halkaan keenay dhibaato ma aha waa in qofka waalidka soomaaliga ahamiyadda iyo qiimaha luqadda ay leedahay uu fahamsan yahay luqadda luqo shisheeye oo lagu hadlana nuuru luqo shisheeye oo lagu hadlo cilmi maaha wax lagu faanna ma waana la baran karaa wax ceeba maaha laakiin hadda culummada ee barta cilmigan barata magarasa maarata cilmiga luqadda barta waxay yidhaahdaan qofka luqadiisa hooye marka hore ka adkaado oo bartoo tamakuno ayaa waxay leeyihiin oo haddana luqadka la barto ayaa wuxuu ka fiican yahay qofnu hal luqad basbas yaqaano marka dadkii soomaalida furs bayba haystaan afkoodii hooyana ku bartaan meeshay joogaanna ay ku bartaan saa isku ley aadayaan intaasaa ummadii soomaalida ma garanaysaa laga karlaayahay tanna waa fursad fiican rab inaan u sheega waalidiinta meel walbay joogaan war afkiina hooyo unbuu wanaag ku jiraa kheerna ku jiraa cunugaadana aqoonta iyo dhaqanka iyo diinta iyo sooyaalka ummadan iyo magaranaysa caadooyinkeena fiicna waxaan ugu gudbin karnaa oo qura afkana hooyo marka aan barno sharcigu marka waxay u sheegaysaa hadduu afki garanayninba asiga inuu ku hadlaa swedish ama norwegian ku hadlaa ama ku hadlaa english waa dhibaato weyn weeye marka arrimahan baa u fiican inuu marka hore waalidka qadarin fiican meeshaan siiyo oo uu meeshan dadka had iyo jeer la waxayo weliba xataa communitiga dadkooda labeenta oo waxgaradka eh ayaa arrintaa ku baraarugaan oo dadka laga wacyigeliyaa
waa garta marka halkan maraykanka hadda aan joogno mararka qaarkood waxaad arkaysaa qof soomaali ah oo dhalinyaro ah oo soddonka ka weyn oo haba yaraatee aanan kugula hadli karin luuqadda soomaaliga marka ma dhihi karnaa luuqadda soomaaliga waa ay ka dabar go-day inta badan jiilasha ku nool qurbaha
anxanulo ani waxaana xoogaal runtaanan kuu sheegaya dadka soomaalidu carabta waxay dhahdaa araa'idu laa yakdib calaa ahli ninka raa'idka sahanka ee dadkiisa maaragtay been uma sheego waxyaaba badan baan ogahay macallinka saad la socotaba waa waayeel oo kalento oo wada indhawaa korkiisa walaal dadka anigu aan ku arkay north america ama aan ku arkay iga soo wacan wada xiriirino meesha yurub la yidhaahdo walaal marka arrinta aan ku sheego ilmaheenii iyo dhaqankii waa kala dhaqaaqeen iyo luqadii ilaa man raxima rabbi dad badan oo soomaaliyeed oo wanaagsan oo fahamsan ahamiyadda afkiisooya ay leedahay afkan lagu sheegaa walaal waa diintaadii waa dhaqankaadii waa sooyaalkaadii waa dadnimadaadii waa ehelnimo wixii o dhan weeyey maxaa lagu yahay soomaali oo madalgu haddaan afkii la garanayn walaal marka qurbuhu markaan runta kuu sheego ilama raxima rabbi isaan kuu sheegay laakiin dhalinyaradii xataa hadday ku hadlaayeen waxay ku hadlaayeen wax basig oo macna aan lahayn horjaban bay ku hadlaayeen runtii waa crisis kusoo foolda ummadda soomaalida waayo jiilkani haddii aanan dalkoodii iyo dadkoodii ku xirin dhibaatooyin fara badan baa imaani kara annaga umaana horreynin waddankan hadda maraykanka annaga aan joogno iyo canada oo loo yaqaan north america halka luqadoo survive garowday macnaha waa halka luqadoo magaranaysaa badbaaday waa luqada sbanishka ee aan marna dhiman haadaa markii aad joogto waddankan maraykanka luqadaha maaragtay meel wacdo waxaad arkaysaa ingiriiska ko sbanishka waa maxaa u wacan marka waxa u wacan sbanishka halkan bay soodka halkan magaranaysaa koonfurta ayay kasoo golaan oo dee ma garanaysaa maaragtay luqadii maalbay ayada ququsha imaanaysaa oo waa la kabaa laakiin annaga qoomiyadii naga horreeyey marka laga reeba sbanishka qof walba luqadiisii iyo dhaqankiisii iyo diintiisii inta badan waa joojiyey maxaana ugu wacan ma garanaysaa dee haddii hadda kan afka aad sheegaysa afka boqol kiiba toban ku hadlo kan uu dhala marka ka war anigu wiilkayga wiilkiisa ka waran marka marka arrintaas arrin khatarteeda ay leedahay waa in dadka soomaalida gaar ahaan jaaliyadda iyo ummadan waxgaradkada culamada kamid yihiin aqoon-yahanada kamid yihiin nimankan loo yaqaano community kamid yihiin iyo labeenta guud ahaanba iyo dadka damiirka le ee soomaalinimada ku dambayso arrintaa dhibkeeda ay leedahay waa in laga doodo badan laga furaa oo aada iyo aada loogu wacayaa waxaan ku taa ku raacinaya nimankan loo yaqaano indo baga oo muslimiinta oo indianka iyo magaranaysa span maxaa la yidhahda bakistaanka qaabka ilmahooda u tarbiyaya iyo sida ilmahooda diintoodii luqadooda ugu xiraan waa wax wax laga barta weeye way ummadda soomaalida u baahan tahay inay aad wax uga bartaan u baahan tahay weye waa nimankaaba ka dhulba ayaga leeyihin waxay dhihi karaan dadkaas dhulbay leeyihiin anaga dhulma aan lehi sidaa ma aha waalidka garashadiisa iyo fahamka iyo khatarta kusoo foodla inuu fahmaa waxa weyne iyo inuu waxaan uu leeyahay asaga qadariyo qof kale udaba fadhiisanayn marka dadkii soomaaliyeed mararka qaarkood dee waan u garaabaa laakiin qeyl ma aha in aan dhaqankeeni dhaqanka waa luqadda afka waa dhaqan diintu wax walba waaye inaan sii dayna ma aha waayahay rofesor maxamed saalax waa mahadsan tahay igugu jir khadka dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo magacaygu waa cabdiwahaab maxamed garbey kana soo hadlayo magaalada colombos ee gobolka ohio haddii aan su-aasheyda u guda galo dhibaatooyin fara badan oo afka soomaaliga haystaa jiro hadday noqon laheyd gudihii dalka iyo dibadda maadaama barnaamijka hadda uu ku wajahan yahay qurbaha gaar ahaan maraykanka caqabadooyin badan aa ka jira afsidiisaba waxaa ilaaliyo oo kaalin muhiima ka qaato waalidka gaar ahaan hooyooyinka dhammaantood ma dhihi karna laakiin waxaa jira hooyooyin inay ciyaalka afka ingiriiska kula hadlaan ayaga xal u arkayo ingiriiska ciyaalka ku bartaba oo waalidkii asigoon luqadda qoon maadaama uu dalka yimid ciyaalkuna ay dhaqsa luqadda bartaan wuxuu xal u arkay inuu ingiliish kula hadlo ciyaalka si asiga ingiliishka ugu barto taana dhibaato waxay keentay inay ciyaalkii afka soomaaliya kasii fogaadaan qaar waxaa jira afka qiimo weyn una la lahayn oo u arkaba in af kale ku hadlaan reemagaalnimo iyo wax kale inay markaas ay ku gaarayaan u arkaa jiro marka su-aasheed marka waxay tahay professor sidee waalidka gaar ahaan hooyooyinka loo wacyigeli karaa dhammaantood ma dhihi karno waalid badan oo caruurtooda ku daala wey jiraan laakiin inta hadda caqabadaha ka jirto sidee loo wacyigeli karaa loo gaarsii karaa in afkaani uu yahay afkeenii qiimo badan leeyahay caruurtana in lagula hadlo oo lagu xoog la geliyo ay muhiim tahay sidee waalidka loogu qancin karaa oo arrintaas xal loogu heli karaa waa mahadsan tahay mahadsaned cabdiwahaab anigu waxaan joogaa colombus ohio la soo dhowow sidoo kale waxaan soo dhoweyna daadiyaha brogra daadiyaha programka nuur bukhaari cabdiwahaab haddaan su-aashaada soo koobo ummadii soomaalida waxaa ku dhacay burbur iyo dhibaataa ku dhacday soddonkii sano ugu dambeeyeyna ummadii waa lasoo qaxay oo dee ma garanaysa mashaakilaad fara badan marka dad badan baa yidhaahdo dagaalkii sokeeye dhibkii nagu dhacay waxaa ka badnaa dhaqan xumadii uuna baray balaayo mashaakilaadkii yaa la yidhaahdaa ee tana taasay qayb ka tahay marka walaal waxaa weeye burburkaa ummadan soomaalida ku dhacay ayay horta arrintaa qayb ka tahay in waalidkii af soomaali ku hadlo cunugiina ingiriis ama norwegian ama swedish ama finish ama whatever luqada meeshuu doonta ugu soo celiyo caday noqotay laakiin waxaan rabaa halkan galabta inaan ka faa'idaysano u sheega waalidka xasuusiyo waalidiin badan runtii waxaa jirto qadariso afkooda qiimayso og ahmiyadda afkan u leeyahay inuu yahay ma garanaysaa ma aragtay hidda side diin wado inuu yahay hidda side dhaqan wado sooyaal taariikheed yaa jiro marka hadda waalidiintan kadasaan hadda sameeyay waxaan leenahay waxaad ogaataan haddii horta ogaado soomaalida waxay dhihi jireen afqalaad aqoonta miya wax noocaas way dhihi jireen oo maaragtay horta qofka inuu cunugaadaan either way kor iyo hoos buu ku hadlaa meeshuu joogo luqadiisa adig kaa baryi maayo uu ku hadlayaa waayo iskuol buu aadaa k to two alif ilaa jaamacad buu insha allahu aadi doonaa marka horta luqadaas maaragtay isaga taa ingiriiska iyo waxay tahay wuu ka hadli doonaaye adiga hooyo qadari dhaqankaada qadari dadnimadaada oo afkaada hooyo ee qadari diintaada oo afkaada qadari haddii waxaa la yidhahdaa maxaa ilmaha soomaalida hadlayaa la yidhahda maxaa hadlayn waaye markii waalidkii waxaan aan fahamsay ilaa cunugaani ilaaha kaa saaray mas-uuliyadu waxa weeye markaad af ka barto waxaad samayn kartaan xiriirta soo samayn kartaan xiriirkiina wanaagsanaya marka waxaad u sheegaysaa dhaqankaadii hidahaadii diintaadii yaad u sheegaysaa laakiin marka cunugii afkii kula garanay maxaa cunuga ugudin kartaa marka hadda waa lale marka cunug baa hallaabay waxbaa dhacalle dhibaatooyin ba marka waxaa waaye waalidiinta soomaalida gaar ahaan hooyooyinka ilaahay kheeraha siiyo hooyooyinka soomaalida runtii aaday u dadaalaan ani xusumo badan baan u hayaa waayo dhibaato badan baa dhacday oo culus badan baa fuulay hooyada soomaalida eh aada u fara badan oo la koobi karin oon runtii ugu garaabaya wallahi xoogaal aan u ahay aan la socdo laakiin haddana waxaa weeye mar walba waxaa fiican hadday xataa iyagu taladii yar gabeen waxaa fiican had iyo jeer culummada masaajidada iyo meelaha maarata dadka aqoon-yahanada iyo meesha community in dadkii laga wacyageliyo had iyo jeer xataa soomaalida ay furtaan idaacad idaacada local oo kale ay furtaan ama jaraahidii ay sameeyaan oo muwaadinidaa looga hadlo ilaahay amarkiisa ummadan soomaalida weliba kuma baraaruginaba ahmiyadda ee luqadooda leedahay noloshii adkeyd unbay la kifaacayaan marka khayr baan u rajeynayna kuwaas laakiin walaal wax cabdiwahaaba waxaa kaloo jiro dad fara badan oo soomaalida arrintaas si fiican fahansan baa jiro ilmahooda ama wadankii ha geeyeen ama runtii af soomaaliya kula hadleeyan hadda waxaan maalin dhowtu joogay reer soomaalian gurigooda galay marka waxaa ku qoran meeshan marka guriga waxa ku qoran calaamad weyn oo maaragtay ku qorna joogso waxaan ahay soomaali waxaan ku hadlaa af soomaali fadlan ixtiraam dhaqanka iyo ilmahooday ku leeyihiin waa wax qiimo badan oo maaragtay aad aad iyo aad loo qaadan karo wey tusaale laga qaadan karo in ilmaha xataa markay guriga soo galaan tabeella meesha loogu dhejiyo intibaah lagu siinayo laleeyahay war dee istaaga ogaada bay-adan aad timaadeen waa bay-a soomaaliyeed waa guri soomaaliyeed afkiisii iyo dhaqankiisii ha laidinka helo wax weyn bay taraysaa marka taladaas baan siin lahaa hooyooyinka hadda weli ilmaha ingiriis kula hadlo ama afka kula hadlo inay sidaas sameeyaan guriga ka bilaabaan taa waxaa weeye nuur bukhaari waxaa weeye luqduhu afafku ilaahay amarkiisa waxa weeye waxyaaba waxaa jira iyagu gooni uleeyihiin oo khasaa'is ah oo gooni ay uleeyihiin iyo waxaa jira wax ummadaha kale kala dhexeeyaan oo afafku waa la kala amaahdaa afafku waa kala caaraystaa wax dhibaato ee ma laha masalan ba marka annaga hadda miyigeena oo kalento iyo af qurux badan oo sooyaal leh oo taariikh leh oo wuxuu leeyahay aada u macaan badan waa hodan waa qani af hodan weye laakiin markii magaaladii la yimid ayaa dee ummadihii adduunkaas dhex marayo waxbaa la kala qaataa hadda masalan waxyaaba waxaa jiro waxaa jiro dad moysha soomaalidu muxuu yahay ama u liitaan idiin sheegaya waxaa jira xayawaan kamid a xayawaanada soomaaliya joogo oo soomaalida gaarka joogaa jirto oo bahdan eelada iyo cawshi iyo laqaar iyo mataqaan maaragtay la la la la la qabiil ah oo loo yaqaano garanuug baa la garanuug garanuugtaas wayna gaalada iyo dadkan sheegaha way yimaadeen way naga amahadeen adduunka ama carabi ha ahaado ama ha ahaado faransa ama ingiriis ha ahaado ama ha ahaado aftaryaani ereygaas xayawaanka dictionary walboo la furo saa haddaad u baadho garanuug baa ku qoran waxaa laga yaabaa xoogaa cagsigii laga bedelo meeshan hadda carabta ay dhahaan qaa ay u bixiyaan meesha meesha qaada ay qa'ka u bixiyaan ay dhahaan qaranuuga dhahaan laga yaabaa laakiin waa wax xoolo iyo af soomaaliya on anaga adduunka de deyminoon amaahine weeye waxaa kaloo kamid a geed ka baxo gobolada dhexe ee soomaaliya oo loo yaqaanay cib space waaye cilmiga baraha lagu bartaa adduunka soomaaligu ergaas baaba loogu yeeraa soomaaligu diiwaan geshay meelka adduun marka luqadiina hamoodina soomaaliya hamoodina luqad aan facaalayn hamoodin waa luqad qiimo loo wasni leh oo ma garanaysa adduunka in badan saamaysay oo qiimo loo wax laga qaato weeye marka waxaan u baahan nahay annaga haddaan nahay soomaali meel walboon joogno inaan luqadeena dayicin oo aanan yasin oo aan luqadii ma garanaysa inaan dilin baan u baahannahay macno u samayno oo luqadii aan naaxinno oo aan kobcinno oo aan ballaarino oo aan qiimayno oo aan xurmayno oo aan ogaano jiritaankeenna inaan luqadaasi ku xirinta siduu ilahay aayada qur-aanka baan ku sheegayo walaalayaal waxaa jirto dhow hadda afkan waxaa jira loo yaqaan hibrigo iyo qolooyinkan yuhuudda ku hadlaan afkii wuxuu ahaa ka horreeyey diimihii nabiga diintana ka horreysay af dhintayoo baabaayo xirmu ah israa'iilna saad la socotiinba kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo sideedii ayaa iyadoo la asaasaya walaaq bay saarnayd in israa'iil la asaaso waa fureyidka hadda made masii fogaba ma garanaysaa maantana waad ogtihiin hibriga wuxuu kamid yahay tobanka luqadood ee ugu maanta adduunka ugu saameynta badanee cilmiyada lagu qoro kamid yahay waxaan rabaa marka inaan idiin sheego walaalayaal waxaa jirta shan boqol oo jaamacadood oo adduunka ugu fiican baa jirto waxayna shantaa boqol ka yimaadaan soddon iyo shan dowladda ka yimaadaan shantaas boqol oo jaamacadood afka lagu dhigo waa af walba oo local oo dowladda weeye ayagaana maanta technology adduunka ugu horeeyo ugu qiimo badan ba warkaas warkaas macun dhegeysta marka anagu hadda dee dhibkan u dhacbaan ognahay hadda anagu taa ka hadli maynaba inaan nimankaa waxaan ka hadlaynaa maanta annaga war sideen caruurtii qurbaha ku dhalatay u badbaadinaa baan ka hadlaynaa afkiina marka qiimaha iyo wasnigaa buu leeyahay dadka qabbaa waxay yidhahdeenba afafka adduunka sidoodaba soomaaliya ka yimaadeen dhulkeena baa la dhahaa dhulka faraacinadii waagii ma imaan jireen ayaa la dhahabaa halkan bay afafka adduunka sidoodaba kamatkaba dadka qaar arrintaa ku dooda oo dee marka adduunka u gudbay oo u tegay oo macnaha af aanba luqad afkeena aan ku jirin uma jirto wax cilmi ahanba cilmi ahanba ma loo raadin mooyaane marka walaalayaal waxaa weeye luqadda waa muhiim waxaan ummad ku nahayna waa luqadda af soomaaliga on dad ku nahay waxaan aada ugu farxada aan maalinta ka imid dowlad deegaanka soomaalida aad baan arrintaa u dhiirigelinayaa ma ardadooda k to eightk fasalka ma garanaysaa maaragta koowaad ilaa sideedaad waxa waxaa lagu dhigaa manhajka af soomaaliga arrinta aad baan u farxay aad iyo aad baan u farxay waa tahay waa mahadsan tahay professor maxamed saalax dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweyn magacii waa cabdiraxmaan maxamed waxaan deganahay state of washington waan salaamayaa rofesor maxamed saalax iyo nuur salaan kadib waxaan weydiin lahaa rofesorka muhiimadda ay leedahay afka soomaaliga ah taa waa midaad ka hadashay oo anaguna aynu wada ognahay haddana maxaa loo waayey magaalooyinka waaweyn sida minnesota washington ohio in laga arko macad afka soomaaliga ah oo maaragtay ay ummaddu anfangareeyeen oo oo at least xataa waxaa u baahneen ilmaha inta ku dhashay keliya mehe dadkii xataa mar hore waddanka yimid ayagoo yar la keenay sida afkii loo qoro af soomaaligii taariikhdii ummadda soomaaliyeed waxaasoo dhan muhiima marka maxaa loo la-yahay iyo maxaa hortaagan rofesorka intaasaan weydiin lahaa
cabdiraxmaan waad mahadsan tahay su-aal aada dhexalgal u ah insha allah cabdiraxmaano waad og tahay ummadda ma soo qaxdo weeye rasul badanna ma jiro oo aad maaragtay wacyigiina waa kooban yahay laakiin waxaan rabaa inaan ku kaa farxiyo on kuu sheego in hadda doodaha ay bilowdeen dareenkaana uu jiro guuxoodna uu jiro meelaha qaarna hadda waaba laga sameeyey oo way jiraan gobolada qaar dad iska ilqaamay marka la soco dooda iyo cilmiga iyo qaylada iyo dareenka wuu bilowday insha allahu mar dhan waad socon doontaa insha allah waaya ugu dambeyntii maxaa tale ah oo aad haysaa profesor maxamed saalax gaar ahaan talooyinkaada ku aadan sidii loo badbaadin lahaa luqadda soomaaliga ee dhalinyarada soomaalida ee qurbaha nur bukhari waa runta runtii waa arrin u baahan shaqo wadajir u baahan weeye hadda hadafka ugu weynaa waxay tahay in guriga soomaaliga maanta awoodda ugu badan waxaa haysto waa hooyada oo runtii ah tiirka ummaddan soomaalida dadkan in badan badbaadisay marka waxa un hadda muhiima in hooyada soomaalida ayadu ay qadarinta iyo qiimeynta ka timaado intaanay cunugeeda barin hadday hooyada luqadda qadarin u hayso oo ay qiimeyn u hayso og tahay ahamiyadda afkeeda inay diinteeda ka turjumayso iyo dhaqankeeda iyo sooyaalka ummadda soomaalida oo afka hidisada yahay marka marka hooyada inta laga dhacsiiyo dee markaa cunugii waa loo gudbin karaya lakin intay hooyada soomaalida aanay arrintaa fahamsanayn ee dhibaato weyn bay noqon doontaa marka waxaan hooyooyin ka codsanaynaa inay arrintaa il ku fiiriyaan dheer ay maaragtay u arkaan waxaan hadda dowlad iyo wax jihooyinka lama jiraan mas-uuliyadda ugu dambeysa adun bay hooyay ku saaran tahay dhaqankiina adun baa maaragtay gacanta cunugaada ugu hayo marka fadlan arrintaa ayada ogow ku dadaal mas-uuldaana si fiican u qabo uga soo baxa aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa brofesor maxamed saalax sheekh khaliif oo muddo ka badan shan iyo toban sano luqadda soomaaliga dhaqanka iyo hidaha ka dhigaya jaamacadda ohio state ee magaalada colombos ee gobolka ohio sidoo kalena u ololeeya horumarinta tacliinta dhallinyarada soomaalida ee gobolka ohio iyo guud ahaan maraykanka wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo